فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysyada caawa waa habeennimo isniin ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa tobanka bisha koob iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka hadda waa la qadaro caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsilado qaraxyo ah oo ciidanka yugandheeska lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi iyo warar la xidhiira dhacdooyinkaasi ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan maamulka jubbaland oo sheegay inuu xiriirka u jaray dowladda federaalka kuna eedeeyey fashilka iyo fagaaro banaynta ciidamadeeda waxaan idiin soo gudbi doonaa nuxurka war-saxaafadeed afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay isku direen dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland kuwaasi oo digniina iyo sidoo kale arrimo kale isugu jira ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya oo sheegay in ciidamada ugu badan ee looga dilay soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida xilli uu muuqday inuu difaacanayo duulaanka uu ku joogo soomaaliya barnaamijka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan abwaantaaku macalin ciise iyo qaar ka mid ah dhegaystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda oo aragti ka dhiibtay muuqaalkii ay xalay baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuna soo bandhigtay dhulboobka ka socda muqdisho howlo caafimaad oo lagu daweynayo indhaha oo si dardar leh uga socda isbitaalka weyn ee kuunya barow ee shabeellaha hoose waraysi aan la yeelanay dhakhtarka fulinaya qaliimada indhaha iyo daweynta indhaha ayaan caawa barnaamijka idinkuga haynaa maamulka la baxay galmudug oo sheegay in ay qabsan doonaan doorasho qof iyo cod ah barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal markaana barnaamijka dhuuxa oo faahfaahsan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga magaalada khaza duqan aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidamada yuhuda ka geysteen waxaana ku shahiday duqinta sida la soo warinayo canug yaro falastiiniya halka ay ku dhaawacantay hooyadiisa guri ku yaalay xerada nuseyraad ee bartamaha marinka godoonsana khaza ayay sidoo kale ciidamadii yuhuda ka geysteen duqeen wuxuslima ah waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyma saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza waxaa ku shahideen ka badan afartan iyo sagaal ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuda geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo kow ruux halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol lixdan iyo afar ruux oo kale nidaamka g b s-ka ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu furay tashwiish waxay shaaca ka qaadeen milatariga kuuriyada koonfureed in dowladda kuuriyada waqooyi ee shalay ilaa iyo maanta tashwiish ku furtay nidaamka lagu xadiida boosaska ee loo soo gaabiyo g b s waxayna midaas saameyn ku yeelatay howlihii maraakiibta iyo diyaaradaha gaarka loo leeyahay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee royters war ka soo baxay dowladda kuuriyada koonfureed ayaa waxaa lagula teliyey maraakiibta iyo diyaaradaha ka howlgala aagga badda galbeed inay ka digtoonaadaan calaamadaha qaldanay uu sheegayo g b s-ka ku xidhan kuuriyada waqooyi taliyaha guud ee ciidamada dalkaas ayaana ku wargeliyey dowladda kuuriyada waqooyi inay si deg deg ah u joojiyaan daandaansiga iyo xadgudubyada ee wadaan baryahan dambe waxaana uu ku goodiyey inay tallaabo qaadi doonaan wixii ka imaadanay mas-uuliyaddeeda xambaari doonta iyada duqin ka dhacday waddanka suuriya ayaa waxay geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira duqinaadu xooggan ayay ciidamada maamulka saynad yuuda ka geysteen deegaanka sayidud zaynab ee ku yaala baadiyaha fog ee magaalada dimashiq ee caasimadda waddanka suuriya waxaana la soo warinaya in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wakaalada wararka ee suuriya ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ee si arxandara u duqeeyeen baadiyay ku dhaqan yihiin dad shacab ah waxayna sheegtay wakaalada in duqayntan oo dhacday gelinkii dambe ee maanta ay ku dhinteen shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen siddeed ruux oo kale ma jiro wax warra oo dhankeeda ka soo baxay maamulka yuhuudda balse waxaa muddooyinkii dambe waddanka suuriya ka dhacayay duqaymo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka saynada yuhuudda kuwaasoo ay ku bartilmaamaysanayaan goobaha ay degan yihiin milatariga waddanka suuriya iyo weliba wararada taabacsan dowladda shiicada ee iiraan dowladda yukrain ayaa loo dayactiraya hubkii kaga imaaday dhanka dowladda maraykanka maraykanka ayaa waxaa la warinayaa inuu doonayo in dalka yukrain uu u diro shirkado dayactir ku sameynayo hubkii tirada badna ee horey ugu deeqay xukuumadda kiyef si ay ugala dagaalanta ruushka waxayna midani ku soo aadaysaa iyadoo dagaalka u dhexeeya dowladahan uu sii xoogeysanayo wakiil ka socda wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in wasaaradda ay u oggolaani doonto shirkadaha difaaca ee gaarka loo leeyahay in la geeyo dalka yukrain si ay ciidamada ugu caawiyaan hagaajinta iyo dayactirka qalabkii uu maraykanka hor ugu deeqay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa sheegay in shaqaale ay ka fogaani doonaan jiidda hore ee dagaalka islamarkaana aysan ka qayb qaadan doonin dagaalka ka dhanka ciidamada ruushka dowladda maraykanka ayaa waxay damacsan tahay inay qarash garayso dhammaan dhaqaalihii miisaaniyadeed ee loo qoondeeyey ukrein ka hor intaan la caleema saarin madaxweynaha la doortay iyo jamhuuriga donald trump xukuumadda tehraan ayaa iska fogeysay eedeema maraykanka u soo jeedisay dowladda shiicada iiraan ayaa waxay maalintii shalay beenisay eedeemaha maraykanka ee ku aadan kuluglayaashiyaha shirqoolla dillah oo la sheegay in loo maleegayay saraakiil uu ka mid yahay madaxweynaha la doortay ee donald trump waxayna shaacisay inaanay waxba ka jirin iiraan ayaana sheegtay in eedeemahaasi gaar ahaan kuwa lagu bartilmaamaysanaya madaxweynaha la doortay ee donald trump ay yihiin midaan saliyaaraad toona lahayn oo been abuur ah bayaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan kuna saxiixina afhayanka wasaaradda ayaa lagu sheegay in eedeemaha ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo gebiyahaantooda la aqbali karin ku-alcelinta eedeemaha waa shirqool ay maleegayaan maamulka sahaynada iyo cadowga iiraan say u adkeeyaan arrimaha u dhexeeya washington iyo tahraan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ugu dambayntii dad aad u fara badan ayaa ku barakacay daadad ku dhuftay dalka sood sudan dalka sood sudan ayaa waxaa la soo waranayaa inay ku dhufteen daadad gallaaftay nolosha in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan dalkaasi waxayna sheegaysaa qaramada midoobay in ku dhowaad hal dhibic afar milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay dalka sood sudan halka in ka badan saddex boqol toddobaatan iyo sagaal kun oo ruuxna ay ku barakaceen qaramada midoobay ayaana waxay ka digaysaa in halkaas ay ka dilaacaan cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay duumada daadadka iyo fatahaadaha ka soconaya waddankaas ayaana la sheegaya inay yihiin kuwii ugu darnaay soo mara warbaynada ku sugan dalkaas ayaana waxay soo warinayaan in hal dhibic afar milyan oo qof ay saameeyeen daadadka ku dhuftay afartan iyo saddex degmo iyo degmada abiya ay ku murunsan yihiin sudan iyo sood sudan halka in ka badan saddex boqol sagaashan toddoba kun oo qofna ay ka barakaceen labiyo labaatan degmo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof ay saameeyeen daadad ku dhuftay dalkaasi wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag maamulka jubbaland ayaa wuxuu sheegay in xiriirka uu u jaray dowladda federaalka isagoona ku eedeeya fashilka iyo fagaaro banaynta ciidankooda iyadoo xili dambe oo xalay ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ay soo saartay bayaan ka dhan ah siyaasadda maamulka jubbaland gaar ahaan midda uu ku dhaqmayo axmed madoobe ayaa waxaa maantay war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka jubbaland lagu shaaciyey inay hakisay wada shaqayntii ay la laheyd dowladda federaalka war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay hormuud ka noqotay hagardaamada iyo khalkhalgelinta joogtada ah ee amniga maamulka jubbaland waxaana uu maamulka jubbaland ku eedeeyay dowladda federaalka inay xagaldaacisay dagaaladii ay kula jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ay soo saartay jubbaland ayaa si cad loogu sheegay sida ay ugu fashilantay dagaaladii ay kula jirtay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ciidamadeedii iyo kuwa dowladda federaalkuba ay dhabarka u jeediyeen kana soo huleeleen furimaha dagaalka iyadoona guuldaradaasi ay u tiirisay xasan sheekh maxmuuda sidoo kale jubbaland waxay bayaankeeda ku sheegtay in dowladda federaalka ay ciidamada ka dhex bilowday kala furfur islamarkaana ay ka cagajiiday in ciidamadii diiday in lala dagaalamo mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo bedasho maamulka jubbaland ayaa mar kale ku celiyey inay u madax bannaan yihiin qabsashada iyo maamulida doorashadooda iyagoona ka digay in la siyaasadeeyo ama si khaldan loo adeegsado ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa atmis ee jooga magaalada kismaayo wuxuu arrinkan imaanayaa iyadoo dowladda federaalka ay ciidamada kenyaatiga ah ee duulanka ku jooga kismaayo ay ka codsatay in ay la wareegaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo balse kenya oo markii horeba taageero xoogan u haysay jubbaland islamarkaana ah maamul ay iyadu dhisatay ayaa ka amar diiday dowladda federaalka waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaan isla maraynaa ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ugu badan ee looga dilay soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida dowladda xabashida etoobiya waxa ay weli ku adkaysanaysaa in ciidamadeedu ay kasii mid ahaadaan howlgalka soo duulayaasha afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ugu badan ee shisheeyaha looga laayay soomaaliya ay yihiin kuwa etoobiya isaguna magaalada adisababa kula hadlayey siyaasiyiin xabashi ah ayaa wuxuu u sheegay in ciidamo kumanaan xabashi ah lagu laayay soomaaliya ciidamada ugu badan ee lagu dilay soomaaliya waa ciidamadeena etoobiya waxaana la dilay iyagoo difaacaya dowladda federaalk oo hadda odhanaysa iska baxa taasina ma ahan wax suuragal ah waxaa hadalkan yidhi abey axmed oo muujinaya damciisa fog ee sii haysashada dhulka soomaalida hogaamiyaha xabashida oo u muuqda in ciidamada etoobiya ee xooga ku jooga soomaaliya ay dalka u joogaan fulinta masaalixda gumaysiga etoobiya ayaa carabka ku adkeeyey in hadafkooda ah inay gaaraan badda cas ay u horeen kumanaan askari isagoona iska dhagatiraya hadaaqa ka soo yeeraya kooxda filla soomaaliya oo ah in howlgalka cusub ee afrikaanta laga reebayo ciidamada etoobiya ku dhowaad afartan kun oo askari oo etoobiyaan ah ayaa duulaan ku jooga gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna ciidamadan geysteen gabood fallo ka dhanna shacabka soomaaliyeed weerarkii u dhig daadashada badnaa ee ciidamada etoobiya lagu laayay ayaa sanadii lasoo dhaafay wuxuu ka dhacay deegaanka boo-o banaaney ee gobolka bakool halkaasuu lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo xabashi ah waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan intiinii xalaynala socotay waxaynu baahinay muuqaal mug weyn oo soo bandhigaya dhulboobka xaddaafka ah oo ay dowladda federaalku ka wado magaalada muqdisho muuqaalkan ayaa wuxuu gaaray dal iyo dibad iyadoona uu reebay saameyn waxaa aragtiyo kala duwan ka soo dhiibtay dhegeystayaasha alfurqaan ee dibad iyo gobollada soomaaliya ku suganba iyadoona abwaanka soomaaliyeed ee abwaantaaku macalin ciise uu qayb ka yahay dadkii aragtida ka soo dhiibtay muuqaalka ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan abwantaaku macalin ciise waxaana wareyse ay wariyihiina maxamed ciise
abwaantaaku soo dhawow ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxay dhowaan soo saartay alfurqaan filim ku saabsan dhulboobka ka socda iyo dhibaatada ka socota magaalada muqdisho ma daabatay filimka soo saartay alfurqaan
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadaan u daawaday weli waad mahadsantihiin waan idin salaamayaa bahda warbaahinta ee islaamiga ah khaasatan haddana ila hadlaysa alfurqaan waan daawaday haddana waan daawaday walaa runtii hadda qalbigayga kusoo dhici jiray haddana indhaha kusii arkay waxyaabaha aad soo bandhigteen aan maqli jiray haddana igu bata warkoodu iyo kuyoo sawirin haddana bannaanka soo dhigteen xamar waxaan ku noolaa muddo soddon iyo kow sanaha ku noolaa waxaan hubaa inaana soo joogin colaado kasta dagaalkaasta ka dhaceen waa xamar maanta ka dhacay burburka ka dhacay guryaha gembisan ee aad moodaba in saqafkii sarreeya dhulka la dhigay qaybta hoose soo tirirki amba aas-aaski ay kor taagan yihiin katarabalyo gudguduudan mataqana ag taagan yihiin ay burburinahayaan haweenkii oo iska waayeelka iyo kuwii dhexdhexaadka ahaa kuwa caruurta iyo dhallinyaradii iyo waayeelkina ay baroorahayaan waad garan kartaa guri iyo tacab dham ood soo dhex dhigtay oo muddo mataqaanaa sanada ah aad soo kuuskuusaysay ambaad aabbaha uga hartay isagoo adoo dhallinyara aadna hesho dhaxalo hesho mataqaanaa adiguna aad makorsanaysay in iyo nin mataqaanaa shaag mudriisuba haduuba gaaro waayo afar sano sheegaha inuu joogayo inuu salka ka rujiyo oo mataqaanaa gedacadu rido afkiisa koritaag waa wax cil iyo xanuun badan waaye marka aadaan u daawaday wax qalbi xanuun badan iyo dad iska ooyayo da'ho waaye laacada iyo caruur oo mataqaanaa weli aan buuma lahayn yaryaris oo aad u ilma u yaryar oo cagadhaboonayo reer koori mataqaanaa ii sheege een haddii alla kuu roon yahay afka ciidda loo daray waxaanse ka sabri waayey oon arkayay iyadana ee, gabar iskool ka timiday oo yar oo iskool ka socotay guriga xilligii barafka la jeclay bacda hore baraf usoo gaday samtka guriga ku socotay mana tagtabo gurigu guri ku maba yaalba maba yaa ku yaal meesha aaday mataqaana wejigooda mataqaana hadda uga naxaysa ikuna dee waabiska dismorlaysad oo aaday mataqaana qulubta uga burbureen ilaahay hau soo celiya qulubtooriyaan leeyahay ilaahay naxu qudar hau soo dhaceen leeyahay halka saasuu gelayana mataqaana ilaahay aakhira lama sugo adduun wax ugu qabtaan leeyahay waa tahay abwaane een, waa daawatay een, warbixinna waa naga siisay een, filimka oo ku saabsana dhulboobka muqdisho ka socday dhibaatooyinka kaleba Een, maxaa kaaga baxa marka
waxaa iiga baxay een, waxaan dhihi lahay horta een, qaniya qaniya kaa fujisa waa midda koowaadee nin mataqaanaa banaanka u taagan inuu ku baabi'iyo oo jiritaankaagaba la dagaashan saacid dir aasaaskaaga nolosha la dagaashan waxu la dagaashan yahay noloshaada jiritaankaagu la dagaashan yahay ma iclaamsan haddana sid muuqato u iclaamiyay af carabka doona ka iclaamsan ficil ayuu mataqaanaa ku iclaamiyey waxaa weeye qaniya qaniya kaa fujisa heer muqdishow ma ahayna dad oo haddii ilaahay kuu roon yahay isheegaya dulmi oo dul qaata ma ahaa jirina dad haddii ilaahay kuu roon yahay qab weyna idinku iqinayo mataqaanaa kan yaqanyaqsada waxyaabaha qaar waxaan idin dhihi lahay kolba dhimanaya isheegaya kuwaad kuwa oo gabaga tirihaya oo lo-da shubaya dhiigga ma cabna ha yidhaahdeen war sixun ku noolo waxaa ka wanaagsan adduunyada mataqaanaa adoo aan gardarayn oo xaqudira inaad ka baxda ka sharaf badan waxaan idin leeyahay wuxuu ilaahay idinka raba way badan yihiin inaad caabudino idinka rabaa inaad islaamkiisa wanaagsan waa qor- diinta mataqaana aad difaacdino idinka rabaa haddii aad ka cagajiideen haddana waa wanaagsan tihiinoo waad ducaysiyaan halkiina ugu yar halkaan murtad toosa ahaynin wuu duceeyaa hadduu hadli waayo mujaahinto u duceeyaa lowlaa cada usoo dhex joogo waxaan idinka codsanayaa hoon idin soo jeedinayaa hoona la gagambanaynin inaad difaacatiin cirdigiinna sharaftiinna dadnimadiinna aad difaacataan ood iska celisin ninkan shalala arayga ah shalay idinka idinka mid ahay maantana ku tashan xoog gaalo ku tashan ee inkuna ununkaa garabkaaga burburi dadkaaga xaan kugu aaminaa dil dhac hu- guryaha ka dumi gabdhaha mataqaanaa xirxir haddii lay kuroon yahay argagaxisaa tihiin dheh idinkoo miska shaqaysan masaakiin shaqaysanaysa waxaad ku noolaa lahaydaan la dagaalamaya ninkan faambooyaya alaabtiin in afka iyo shaag hoos ka baala ka geliya dibigada u ridaya hadda nin fircoon iska dhiciyaan idin leeyahay laakiin danyus ha isku noqonina iska celiya xasan gurguurta iyo khayrkiis iska celiya kuwa imaad doonana sigay kasii xumaahayaan hadda kuwa idaacadaha ka hadlaya oo gurguurta waxa ummadiyo barakaci ummadiyo saas yaal wakada wa- waxaan idin leeyahay hadda qaniyada isku taadan iska fujina ka ka dambeeya alla ma qadirina waa ka xun yahay xasan gurguurte idinkama isir fiicno meelaad iskala soo jeedinoo soomaaliya isku tihiin iska celiya daandaansiga oo wado haddaad ummadu kacdana waxaan hal shaki asaan ka jirinin oy ilaahay dartiisu kacday idoo dulmidiida inay guulaysayso muga heer muqdisho soomaaliya guudaan leeyahay meel kastay degan tahay haddana heer muqdisho maanta guryo hor la jijibiyo haya heer muqdisho waxaasaan gurguurta hadda meel iska saarina aniga wax faalxumaho adduunya loo idin dhiman anigu maba ogiba aakhirna idinkoo danyuusiinaa tegaysaan cirdigiinna sharaftiinna islaamkiinna maalkiinna haddaadna u dagaalamina maahan mid kasii dhanaan badan aakhira jirta aad ugu tegaysin amba iska dhiciya cadowga idin burbursanaya maalin kasta waa tahay een, abwantakow een, dowladda federaalk waxay ku andacooneysaa een, inay dhulal ay markaas dowladda leedahay ay dadka ka kicinayso walow ay jiraan dhulal kale oo aysan lahayn ee dadka kicisa marka yani arrintaasi ka waran waxaa la yidhi "Oo- oohinta orgega ka weyn waa mahmaa soomaaliday ahayd oohinta orgega ka weyn xasan gurguurta dan guudna dhaafi maayo dan agoomeedna dhaafi maayo dad eh, waayeel dantiisna dhaafi maayo dan usu dhaafayo adduunka dusheeda taallo ma jirto ninbaa waxaa la yidhi waxaas waa ceeba naga day hebelow had samaynina asawra ceebtaba isiyaan cunay hawl xasan gurguurta hartaas horta ceeb ka joogaa dharku ma ahna halka korkaaga ku daysano shaati iyo funaanad iyo sirwaal iyo kaba kooyaaya koor iyo balaaya iyo- iyo bahalkii dhuunta hooseer ka raaracayo hilfka ahay ma ahanin isha garabaatiga loo aqaan jiray waxa waaye libisku waxuu ku jiraa gudaha qalbiga waaye meeshaad haddaad ka halowdana wada halowday hadday kuu fayowdaana aad mataqaanaa wada fay jasadka dhan uu fayowya sida nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa xaqiiqo ah xasan gurguurta inuuna asaan dan guudna daayaynin dhulka korkiisa waxaa loo dhaafaya mala ka hoosna waa u dhacayay asoo waxuu soo daldashay lafo konton sano dhalashadeedii ka hor lafa dhulka ku jaray oo lasoo baxay asoo haddana yidhi oo miisaan saarta miistaan oo wuxuu yidhi inuu kiilaysto uu yidhi soddon dollar qoftaan bixinaynin banaanka la ku firri karaa marka xasan gurguurta ma ahan waxa u socdo dan guud ma ahanin danta guud nafteeda inuu suuku takrifal una xaq u lahayn laakiin midda uu hadda wadaba waaba barakaco ugu dambeeyo soomaaliya xaad u nooshihiin xaad ii taageeri weyseen baadilka xaad igula jiri weyseen xaad ii jeclaa weyseen xaad igula safnaa weyseen gaalala jirka xaad mataqaanaa adduunka waa fiican yahay waa fiican iga daban- iga daban caalay weyseen saasaa lagu haystaa dadka reer muqdisho dad muslimiina waaye firkoor waa isla waa muslim waa islaam waa dad diineed maanta aniga hadda waxaan isleeyahay lowlaa beelaha qaarkood aan islahay haddeer ka hore iska dhacayan baan islahay haddana herkii wax bilaaba uu ayaga yahay waxaan dhihi lahay dadkan dagaalka boqolkiiba boqol ku sheegnayna ha kacaano dadkii lagu yiqiin inay fara fudud yihiinna waxba hebel hebeli maaye nimanka dagaalka xumaanta la dirira oo jooga oonan hebel hebelihaynin inya kacaan qabiilaadku waa kala ninkarsan yahay waa kala ninqarsan yahay dulmigana waa kala diida ogyahay qabiilada dhanoo muslimiinta ah oon mataqaana dagaalka aan ku firfircoonaa jirin haddayna cid kale cutayn naftoora hau kacaano oo dulliga hees ka qaadaano oo cirdigoora gabdhahoora ha difaacdaan oo lasoo socdo oo cirdigoora iyo maalkoora iyo sharaftooda iyo gobonimadoora ha ilaashadaano aniga intaasaan ilaa xasan gurguurta hadda ka hor waydin kaga hadlay haddana inuu idin dabagediyo u yimiday inuu lafiina akhirada gato u yimiday inuu idinkeedna cuno u yimiday hadda waa kenya yurub tagayle ishaga suuxi soomaaliya yurub halaga soo xaaqo waxa uu raadaa kaliya asiga waxa laba maada waa yihiin amay kuu dagaalamaan kuwan soomaaliya jooga karooyin ilaa dagaalkii islaamka gala dadkii waa ka diideen ilaa wax un yaroo fara ku dirasoo asiga safkiisa maane kuwa dibadda jiro wuxuu raadinaya inay ugu yaraan hana- ha- dowladaha nagu dirin lacagtan qaadayana wax kasoo arursuu raadiyo haya mugo xasan gurguurte waa nin afka wejiga ku socda cagihiisuna cirka daayan idoo koba ku jiraan ninkaasoo kaleeto heesku daba kacina aakhariyaan laydin soo daba dhigin cid ha ugu darina naftiinu ugu daneeyo naftiinu soo jeeste nafta ag dhiga ninkaas oo murtadka waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa abwaan taakow macalin ciise oo ka mid a abwaaniinta soomaaliyeed oo fikirkiisa kasoo dhiibanayay muuqaalkii ku saabsanaa dhulboobka ka socda muqdisho oo ay xalay baahisay idaacadda alfurqaan dhagaystayaasha aragtidoodana habeenka soo socda ayaan insha allah barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose howlo caafimaad oo lagu daweynayo indhaha ayaa waxa ay si dardar leh uga socdaan isbitaalka weyn ee deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa wareysatay dhakhtar ka fulinaya qaliimada iyo daweynta indhaha wariyaheena cabdiraxmaan bader ayaa wuxuu wareystay doctor abuu samiira oo ah dhakhtarka fulinaya qaliimada daweynta indhaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو إذاعة إسلامية الفرقان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا كل دواعي een waxaad joogtaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow marka hore een waxaad inaga warbixisaa tacriif guud ee naga siisaa naf ahaantaada
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أولا waxaan ahay dhakhtar indhaha ku shaqeeya qaliimada iyo fiisidka indhaha oo ah eh, master degree ophthalmology ah oo haddana muddo dheerna ku shaqeynayo experiensada ilaa dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano ka badan yaan hadda indhaha qalaayan ku shaqeynayo een aad waa mahadsan tahay inta sidii aan ka- ka yar gudubno waxaad warbixin guud naga siisaa howsha aad maanta qabani doontaan ma jiraa wax idin qabsoomay oo saaka dad een aad la kulanteen maya weli waa shaqada maanta ay bilaabanaysa hadduu ilaah yiraahdo xalaan imid magaalada Eh, magaalada kunyo barow waxa guud ee aad qabanaysaan oo kaliya Eh, shaqada waa badanta aan qabanayno waxaa ugu badan baaritaanada indhaha xanuunada kala duwan indhaha ku dhaco baaritaanadooda iyo daaweynteeda iyo qaliimada indhaha oo dhowr nuuca ayaan qaban doona insha allah waaya marka een qofka aad u adeegeysaan qaab noocee iyo maxaad u qabanaysaan
Eh, guud ahaan dadka loo shaqeynayo dad dadkeeni waaye dad soomaaliyeed waaye dad eh, duruufo kala duwan ku nool waaye oo deegaanadan joogo oo dee marka duruufaha aan ugu shaqeynayno oo dadkeeni waaye si dhimrin leh insha allah aan ugu shaqeynayna hadduu ilaah yiraahdo qof walba xaaladda ku sugan yahay yaan insha allah wax kala qaban doonaa hadduu ilaah yiraahdo Eh, wax duruufo dhaqaalo gaar oo qofka lagu xiraayo badan ma jiraan waa sarf siir oo qofka iska dhiiban doono insha allah hadduu ilaah yiraahdo waayahay een muddo intee lagaa joogi doontaa marka Eh, waxaan ugu talagalna hadduu ilaa yiraahdo muddo isbuuca ilaa iyo dadka ka imaanayo meelaha fog fog ka imaanayo inay hore usoo gaaraan hadduu ilaa yiraahdo ilaa saddex maalmood ilaa afar maalmood horta shaqada xooggeeda intaasay dhici doontaa hadduu ilaa yiraahdo haddii oo shaqo dheeraada intaa ka badan ay jirtona waa joogi doona hadduu ilaa yiraahdo muddo isbuucan hadduu qorsheyna in deegaanadan iyo dadka deegaankan in loo shaqeeyo insha allah
waayahay waxaad sheegtay inaad dhakhtarka dhak- ceen- indhaha ku takhasusinaad tahay maxay marka waxyaabaha sababa inta badan soomaaliya waxaan ku aragnaa inay soo badanayna xanuunaha indhaha maxayin waxyaabaha sababa marka
Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim xanuunada ugu badan indhaha ee hadda wax laga qaban karo eh, waxaa ugu badan caadka ugu badan indhaha gala boqolkiiba inta keenta ugu badanna waa waa waa da-da keenta caadkaas waana indha la-aanta wax laga qaban karo oo lasoo celin karo qofka argiisa oo boqol boqol kusoo noqon kara waaye xanuuno kalaa jira ayagana waxba aan laga qaban karin laakiin ka hortag leh sida xanuunada indhaha biyaha ugu furmo qofka oo daaweyne leh khaliimo leh ka hortag bay leeyihiin ayagana waa xanuunada aan haddii ay qofka indha tiraan aan waxba laga qaban karin xanuuno kaloo badanna way jiraan oo ah eh, caruurta yaryar ee aragooda gaaban yahay in muraayado lagu saxo xanuuno kale oo daaweyn u baahan oo yaro fududna way jiraan laakiin kuwa ugu adag oo indhalaanta keena waxaa ugu badan caadka ah iyo biyaha indhaha ku furma iyo xanuunada da-da la socdo oo shabakada waxyeelo indhaha iyo hadda waxaa nagu soo kordhay xanuunadan ee macaanka iyo dhiikarka sokorta dadka indhaha waxbay yeeshaa iyada naftirkeeda dhiikarka indhaha waxba u yeelaa qofka marka eh, xanuunadaasaa ugu badan qaarna waxaa laga qaban karaa oo si caada loo looga qaban karaa qaarkoodna waxay u baahan yihiin eh, waxyaabo qabad waxqabad dheeraada u baahan yihiin qaar dibadda loo diraa dadka qaar qaarna waddanka hadda wax looga qabtaa alxamdulilah eh, xanuunadaasaa ugu badan waayo inta badan dhallinyarada waxay ka sheegtaa iyaga dha- xanuunada indhaha adigana waxaa sheegtay inay ku badan yihiin waayeelada dadka da-da ah dhallinyarada ah marka maxaa sababa Eh, dhallinyarada ayaga xanuun u qaasaa jiro xanuunada u oo qaasa dhanka indhaha ku saabsan ha oo dhanka indhaha ku saabsan oo hadda muddooyinkan daba soo kordhay waa xanuunadan ee la yidhaahdo khalaylka indhaha dry eye syndrome oo indhaha inay khalalaan ah waxaa keenaya qofka shaqadiisii oo aada u badan wax aqriskiisii oo badan ama moobeelada iyo waxyaabahan la daawado ee qofku waxay ku keenaysaa indha khalayl badan ay ku keentaa indha khalaylkaasi badanaa ka cawdaan dhallinyarada iftiinka inuu dhibo indhaha inay day gubanayaan oo kale inay ciid ciid ugu dhex jirto indhahoo kale waxaase ka dareemaan waxyaabaha marka ka dareemaan wax ugu badan oo u keeno in discomfort ay dareemaan oo indhihii aysan ku raaxaysanin waxyaabahaas ugu badan dhallinyarada daawana waa laga siiya ayagana iyo muraayado iftiinka iyo dabeysha iyo waxaa ka celiyo iyo hadda muraayado cusub hadda aan u wadno oo ah ee muraayadahan iftiinka shaashadaha kombyuutarada iyo moobeelada dadka sida qaaska u isticmaalo muraayadahan u wadnaa oo blue card la yiraahdo blue light-kaas kasoo baxayo ee shaashadaha ka imaanayo ka hortagayo inta reflection ah muraayadahan hadda ma dhow yimaadeen wax badan dhallinyarada u taraayo insha allah Een, marka xanuunkan indhaha rag iyo dumar kay ku een, yuu ku badan yahay Eh, guud ahaan waa meel qaasa kuma badno si oo isku mid ugu dhacaa rag iyo dumar ha rag iyo dumarba si isku mid xanuunada ugu dhacaan khaleel hadday tahay khaleelka xoogaa dumarka yar badan weliba da-da eh, dhalmogoyska markay gabadha gaarto ilaa afartamey meelaha markay noqoto ayaga khaleelkaasi qaasa ugu badan Eh, inta kale laakiin waa iskaga mid oo ii sheeg rag iyo dumar xanuuno kaleo rag ku dhaco gaar ayagana way jiraan oo keenta qoraxda maxay marka qoraxda keento waxay ku dhacdaa koorneda qaybtan madow qarniyada hore madowga hore isha ah bay ku dhacdaa nabaraa indhaha ku samaysmayo marka waxayna ku timaadaa qoraxda badan oo qofka ku lugeynayo dabaysha badan oo qofka ku soconayo mula- bilaa muraayada ah isoon muraayado sangalaas ama iftiinka celi ama waxa aana wadanin sababtaasna waxay u sabab tahay eh, waayo ragga bannaankay badanaa u badan yihiin shaqadooda bannaanka ah baabuur bay raacayaan safaray galayaan eh, beeray falayaan da- bannaankay badan ah xoog ugu shaqeeyaan nabaradaasaa ku dhaco iyo nafaqa darada raggaa ku badan xagga dumarka ay ku badan tahay khalaylka iyo waxyaabaha kale ay aada ugu badan tahay dumarkii badanaa u badan tahay iyo dadka waaweyn labadaba waxaa u badan jirka waxaa ku yidhahnaan hormones eh, indhaha iyo khalaylka jirka iyo dufanka jirka iyo iyo iyo meel kasta saameynayo iyo dumarka ku dhaco markay boosta mino boost noqdaan oo ay dhalmada joojiyaan kadib khaleelkaas aada ugu badan ayaga marka waxaan shaqaynaynaa dufankii ilmada lagu daraayay ayaan aada u shaqaynaynin marka saasay khaleelka badan ugu badan yihiin dumarka waayo xanuunkan marka maxaa talooyin ahaan aada usoo jeedinaysaa dhallinyarada iyo guud ahaan een, dadka da-da ah iyo inta uu ku dhacayo xanuunkan indhaha Eh, talooyinka ugu badan ee loo jeedinayo ugu fiican waxaa waaye indhaha waxa ugu fiican ee wax ka tara waa hurdada hurdada qofka in hurdo ku filan afar labaatankii saac ilaa sideed saac ilaa toddoba saac oo xiriir ah oo hurdaa qofka inuu helo waaye ilaa sideed saac qofka sida normalka ugu baahan yahay ugu yaraan ilaa qofka shan saac ama lix saacadood inuu helo haddii hurdada xilligaa ka yaraato qofka indha qalayl badan uu dareemayaa indha xanuun uu dareemayaa isheeg argiis waa isdhimaya qofkaas xanuuno kale oo madax xanuun badan iyo xusuustiisoo yaraata iyo dhowr iyo toban cudur yaa laga qaadaa hurdiyarida marka hurdada inay iska seexaan habeenkii xilli hor seexdaan oo sunnihii rasuulka sala allahu alay wasalam ay ku shaqeeyaan oo cisho kadib ayna soo jeedin labada hurdada laba xilli ugu fiican hurdada inuu qofka cishaha markuu dukadaba inuu hor ka seexdo iyo duhurkii inuu qofka qaylolo sameeyo xoogaa yar qayluushado saacad musaac meelahaasoo kale inuu saaxdo xiliyadaasa urdadaasa indhaha waxweyn ka tarta xagga nafaqada haddaa i weydiiso indhaha waxweyn ka tara oo indhaha aada ugu baahan yihiin waa fitamin eega maadada la yiraahdo oo indhaha qeybo badan aragga xagga aragga ah xagga nafaqeynta indhaha xagga dufanta iyo iyo iyo ilmada la xiriiro qaleelka indhaha ka badbaadin karta fitamin eega waxa ugu badan oo laga helo waa hilibka waaye dadka inay hilibka waxay ka heli karaan wax un ka cunaan haa hilibka noocyadiis kala duwan xoolaha nimcooleyda ilaahayna siiyey geel hadday noqoto hadday ari noqoto hadday loo noqoto nimcooleyda ilaahayna siiyey hilibkeeda qeyb ka mid a qofka inuu wax ka cuno hilibka cad ama hilibka gaduudan midka hilibka hilibka gaduudan iyo aada waxu tara markii hore waxaa jirta dee fikrado kale oo dee hilibka gaduudan colesteroolka inuu kicinayo iyo waxyaabahaas ah laakiin haddii qofka laga ilaaliyo waxaa la ogaada haddana hadda in xanuuno kalo badan da ku dhacayaan marka hilibkaa gaduudan in la siiyo qofka aan loo shiilan haddii qof colesterool wuxuu qabo inaan saliidda laga ilaaliyo ama subagga laga ilaaliyo jiirta caadiga haddii biyo cad loogu kariyo wax ka cuno waxaa waaye nafaqo badan indhaha u taraysaa intaasaa ugu muhiimsan hurdada iyo hilibka iyo khudradda cagaaran qofka wuxuu ka heli kara inuu ka cuno iyo daaweyn inuu ka qaato xanuunada qaarkood ka hortaga u ah ama daaweyn u ah inuu qaato qofka marka in laga qabtaba inaanu yaryaraysan waayo isha waa xubin yar oo wax yar ayada dhan biyo ah wax yaroo biyo ka samaysan tahay biyahaasa ugu badan marka haddii wax yar gaaraan ama infection yar gaaro ama nabro ku samaysmaan waxay noqonaysaa in qofkii ishiisii si yaro fudud uu qofka ish u waayo marka wax yar fudud inta wax laga qaban karo qofka inuu horey wax iskaga qabto waayo meelaha kale waa la sugi karaa haddii lug ku xanuunayso qofku iskala socon karaa intii ka raysanayso laakiin haddii ilku xanuunayso xanuunkeedana lama adkeysan kartid meelaha ugu xanuunka badanay ku jirtaa oo ugu sensitivesan jirkeenna teeda kale waxay keenaysaa oo kale haddii bukooto adhow kale raysashadeedana waqti dheer ay qaadanaysaa marka wax walba intay bilowga yihiin inay wax iska qabtaan dadka daryeelka indhahooda kor u qaadaan gabagabadii maxaad marka guud ahaan dadkan ku maqlaya dhegeystayaasha waad ugu baaqaysaa marka maadaama hadda isbitaalka weybro ku sugan tahay dadka waxaan ugu baaqaynaa insha allah inay ka faa'iidaystaan baaritaanada indhaha waxaa muhiim ah qofka adduunyada caalamka hadda waxaa la sameeyaa qofka labadii sano mar inuu indhihiisa jackups kaga sameeyo oo indhihiisa ka baaro xataa asiga adi ahaan ma baarta indhahaga haa anaga waa baarnaa dhakhaatiirta waa shaqada indhanaha ah May- adiga ahaan ma iska baar indhahaga anaga anaga waa iska baarnaa haa waa shaqadeena ee wataa waxaa waaye dhakhaatiir kaloo badan oo saaxiibadan nala shaqeeyo waa la baaraa joogtaa loo baaraa indhaheena dadka waxaan kula talinaynaa marka dadka waaweyn oo afartanka dhaafay in xanuunka biyaha gulkoomada ah badanaa xanuun la dareema ma ahan waxaa la yidhahdaa tuugga aragaxada qofka badanaa ma dareemayo wax xanuuna ma lahan qofka ilan isha ma ka imaanayso xanuun mala waxba ma lahan haddana argiisa boqolkiiba boqol dhimanayo marka qof walba oo daada afartan ka weyn inuu labada sano saddexdii sano mar indhihiisa inuu jeegareeyo haddaanu weligiis jeegarayn number one qodobka labaad dadka waaweyn waxaa gaar u ah oo afartanka ka weyn inay aragga dhow iska saxaan dadka waaweyn dadka qaarkood aragga dhowaa ka luma saacaddii ma arkayaan xijiyi ma guran karaan dunta cirbadda ma gashan karaan shaqada dhow iyo akhriska iyo kutaabka iyo shaqalka iyo xarfaha si ay ukala arkaan haddii ciriiri ka dareemayaan oo inay iska fog markay iska fogeeyaan keliya wax ku arkayaan oo haddii soo dhaweeyaan aan waxba arkaynin inay iska saxaan aragga dhow dadka waaweynaa lagula talinayaa dhalinyarada dhexaadka waxaa lagula talinayaa ayagana hurdo fiican inay seexdaan oo dhafarka iska yareeyaan waayo talada ugu fiican oo la siinaya dhalinyarada waa hurdadaas waaye ilmaha yaryarka waxaa aada loogula talinayaa ayagana xanuun kaloo indhaha ka dilaa jira ayagana oo arag yari ah xanuunadaas waxaa waaye ilmaha yarka waxay u baahanayaan muraayado ookiyaale inay qaataan ay u baahanayaan marka badanaa ilmaha ma sheegaan inay ookiyaal u baahan yihiin in kale ma dareemayaan aragooda gaaban way ku dhalanayaan ama waalidkooda ogyaal u baahnaa ama ayagaaba u baahanba way ku dhalanayaan markay ku dhashaan adduunkaba waxay umaleynayaan in meeshaan gaaban keliya wax laga arkay umaleynayaan marka ilmaha yararka ayagana waxaa lagu talinaya markay intay todoba jirka ay meelaha eerada jooga da-daas joogaan in indhahooda mar la jeegareeyo insha allah barnaamijyadan barnaamijyo ka dambeeyana waan ku talagalaynaa hadduu ilaah yiraahdo caruurta madrasadaha iyo iskuullada dhigta in indhahooda baaritaan caafimaad bilaasha loo sameeyo in aada loo baaro indhahaasna ugula talinayna haddii muraayada u baahan yahay muraayadaha xilli hore la siiyo waayo haddii xilli hore la sii waayo indhahooda waxaa ku dhacda wax loo yaqaano ama lababiya ama lazy eye qofka ilmihi yaraaye markuu weynaado yaa laisku dayaa indhihiisan la saxo mana sax maayaan indhihiisa indha caajisay noqonayaan markuu weynaado oo daada todoba jirka dhaafo ilaa toban meelahaas haddii la ogaado oo laisku dayo arigiisa gaabnaa in dib loo saxo waa aada u adkaanaysaa in la saxo marka daada ilaa afar iyo tobanka intay ka hooseeyaan in aragooda aada loo kontaroole ilmaha mar sanadka noloshooda intaasoo yar yaryihiin haddii caafimaad qabaan waa alxamdulilah haddii wax dhib jiraan waxaa waaya indhahooda in xilli hore la ogaado oo xilli hore la jeegaraya carruurta yarkan kula talinayna idan insha allah فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyeed ayaad weli maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo socda markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawah waa xalqada siddeetan iyo labaad أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor noo sharax caawa caabuqa ku dhaca kalagosyada waaweyn ee jidhka ku yaala bismillaahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay osteoarthritis ama caabuqa ku dhaca kalagoysyada waaweyn most commonly type of joint diseases which affects the entire joint it affects the weight bearing the weight bearing joints such as knee hip cervical and lumbar sacral joints and ankles and also Eh, macnaheedu waxaa waaye xibnaha biniaadanka jointis waxaa la dhaho ama xibnaha waa waa badan yihiin laakiin cudurkan wuxuu ku dhacaa meelaha ugu waaweyn xibnaha waaweyn uu ku dhacaa sida eh, kuwa culays sida xambaaro ama culayska hayo sida jilbaha eh, miskaha anqawyada laf dhabarka qeybteeda dhexe iyo kuwa ugu hooseeyaba inta wuu ku dhacaa marka calaamada lagu garto waxaa kamid ah cudurkan horta kow waxaa kamid ah calaamadiisa inuu muddo socdo several years sanado badan inuu qofka hayo oo aan ahayn cudur markiiba qofka dhulka dhigaya ma aha waxaa loo kala saaraa macnaha early stage iyo late stage calaamado mar hore la arkayo iyo kuwa dib kasoo bixi doono kuwa ugu horreeya waxaa kamid ah joint pain xibnaha ku xanuuno reduce range of motion macnaheedu hadba darajadii lugaha ku kala fidin jirtay xibnaha ay ku kala fidayeen yaa yaraanayo Crib- cribitas oo ah inay dhawaaq sameeyaan ama qac ka yeerto kalagoysyaas iyaga ah calaamadaha dibka imaanaya waxaa kamid ah unable to walk qofku inuu socon waayo deformity qallooc inay imaado joint swelling xibnihii inay bararaan haddaan ka sheekeynayay stiffness during resting especially morning inay adkaadaan qofka subaxii oo kale hadduu mashquul u fariisto oo kale uu ku daaho ama meel uu fariisto daaho inuu hadhow kala bixi waayaan waa calaamada lagu yaqaano Eh, cudurkan markii qofku dhaq- isbitaalka imaado waxyaalaha go-aanka looga gaaro cudurkan waa qabtaa la dhaho waxaa kamid ah waraysi iyo calaamadii hadda clinical pictures calaamadii aan soo sheegay eh, radiological oo ah noocyada kombiyuutarada qaabilsan in lagu baaro meelahaas oo dhan Eh, daaweyntiis waxay noqonaysaa mid non pharmacological ah oo ah daawada isbitaalka taalla ma aha xaafadaaba laga heli karaa haddaa adiga samaysid oo waxaa kamid ah inaad miisaanka iska ridid miisaanka sida lagu ridi karana waxaa kamid ah almiito iyo inaad cuntada xoob kale aad cuntid sokortana iska yareysid iyo burka waxaa kaloo kamid ah heat and cold marna inaad isku kululeysid joints la kululeeyo marna la qaboojiyo swimming dabaasha waa muhiim maadaama qofka markuu dabaalanayo uusan jug ku dhufanaynin ama xoog uusan saaraynin xibnihiisii isbitaalkana waa laga helaa Een, pharmacological therapy oo mar walba aan ku celiyo ah daawada isbitaalka taala waxaa loo yaqaanaa pharmacological therapy ama pharmacotherapy taasaa laga wadaa isbitaalka hadduu yimaada daaway leedahay marka haddii calaamadan aad isku aragtid isbitaalka soo booqo wabilaahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag maamulka galmudug ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay dhowaan u diyaargaroobeen qabsashada doorashada qof iyo cod madaxweynaha maamulka la baxay galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in maamulkiisu qaban doono doorasho qof iyo cod ah islamarkaana ay ka gudbeen doorasho dadban qorqoor ayaa ka mid ah siyaasiyiinta xilligan siyaasad ahaan raacsan xasan sheekh maxmuud waa kan qoorqoor oo arrinkaasi ka dhawaajiyey iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubiba hadda aysan ku jirin waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii laba kun labaatan iyo saddex la meel mariyey ama golaha watashiga qaranka ku heshiiyey qodobo badan oo kamid ana ay meel mariyeen golayaasha shacidejinta in la dhaqaajiyo la hirgeliyo wakti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda waxaanan galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa barnaamijka dhow xawaraysyada dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay intii uu socday waxaa nagala qayb galay wariyaasheena cabdiraxmaan beder iyo maxamed ciise kan mid la mid ah intaan dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum
السامي الدين العظيم هو السامي